إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo lagu beegsaday nin la shaqeeya kenyaatiga ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada ceel waaq ee gobolka gedo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo toos ah iyo qaraxyo ku beegsaday shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo qaar ka mid a askarta maamul goboleedyada madaxweynihii hore ee dowladda federaalka xasan sheikh oo hore etoobiya u siiyey dhulka soomaali galbeed ayaa haatan kenya u sharciyeeyey dhulka l f d dowladda kenya ayaa dhibaato ku haysa ganacsatada yaryar ee ku ganacsada waddooyinka xaafadda isliya ee magaalada nairobi waxaa lagu wadaa in maalintii labaad degmada saako lagu qabto tartanka qur-aanka kariimka kaas oo loogu diyaargaroobayo midka weyn ee dhaca bisha ramadaan askari ka soo goostay dowladda federaalk ayaa isku dhiibay walaayadii islaamiga ah ee galgaduud iyadoona lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur dowladda ruushka ayaa markii ugu horreysay hub aan weli dagaalada loo isticmaalin u adeegsatay duulaanka ay ka wado dalka yukrain
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii iyo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo toos ah iyo qaraxyo waxay ku beegsadeen shisheeyaha dalka kusoo dulay iyo qaar ka mid a askarta maamul goboleedyada haddaan ku horumarno gobolka gadow waxaa ka dhacay howlgal gaara way mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka gariley oo hoosaga degmada ceelwaaq howlgalkaas oo uu ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa lagu beegsaday nin la shaqaynaya kenyaatiga ninka la beegsaday ayaa waxaa lagu magacaabaa axmed fartaag wuxuu ka tirsanaa maamulka halkaas kenyaatiga ugu magacaaban dhanka gobolka banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay duleedka muqdisho qarax kula beegsadeen qaar ka tirsan askarta dowladda federaalka sidoo kale xaafadda balaagsi ee degmada hodan waxaa shalay ka dhacay howlgal gaara oo lagu beegsaday askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo markii ay mujaahidiinta dileen kadib ay horey uga sii furteen hubkii u watay dhanka gobolka bakool waxaa habeenkii xalay ka dhacay dagaal toos ah oo ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhig degmada xudur ee askarta maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin shabeellaha hoose jabhaadka ka howlgala gobolkaas waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada ka soo duulay dalka yuganda ay ku leeyihiin degmada janaale ugu dambeyn jubbooyinka waxaa xalay ka dhacay dagaal culus oo mujaahidiinta ay ku qaadeen xero ay ku sugnaayeen askarta maamulka jubbaland oo ku taala deegaanka singaleera duleedka magaalada kismaayo madaxweynihii hore ee dowladda federaalka xasan sheikh oo hore etoobiya u siiya dhulka soomaali galbeed ayaa haatan kenya u sharciyeeya dhulka n f d maxamed daayir cali sow ayaa ka waramaya xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dowladda ma ahayn wax ku cusub in dhulka soomaali galbeed uu siiyo etoobiya balse hadda waxa cusub ayaa ah in uu ku dhawaaqay si aan gambasho lahayn in dhulka n f d uu sharci ahaan hoosgeeyo dowladda kenya isagoo ka hadlayay madal ay ku sugnaayeen dad badan ayuu si xishood la'aan ah oo aan sariigasho lahayn waxa uu isku barbardhigay ummadda soomaaliyeed ee lagu gumaysto soomaali galbeed iyo n f d iyo dadka soomaalida ah ee qaxootida ku ah dalalka reer galbeedka kuwa etoobiya jiraahay waa waa waa etoobiyaan soomaalida etoobiyaan la yidhaha dowladda degaanka soomaalida etoobiya kuwa kenya jiraahay sidoo kale magacyo kala halaadaan laakiin waa waa soomaali kenya sida haddaba waagaan dambaan u yeelanay soomaali american iyo soomaali canadian iyo soomaali british aan u yeelanoo kala waayo waxba kama duwana dadka minnesooto degan ee soomaalida ah iyo kuwa etoobiya degan wax weynoo farqa uma dhexeeyaan xasan waxa uu sheegtaa inuu yahay aqoon-yahan balse sida muuqata waxaa ku weyn raaligelinta madaxda waddamada kenya iyo etoobiya xilli uu mar kale doonayo in uu ku guulaysto xilka madaxtinimada dowladda federaalka aqoon-yahan ibnu muflix oo dhegaystay hadalka xasan sheekh ayaa wax aan lala yaabin ku tilmaamay warka ka soo yeeray xasan sheekh oo hore isagoo jigjiga ku sugan etoobiya u sharciyeeyey dhulka soomaali galbeed waa ninkii bixiyey hadda ka hor haddaba ma ahayne dhulkii soomaali galbeed la dhihi jiray ninkii bixiyey buu ahaa yidhi maxaa la yidhaahdaa ee soomaali galbeed waa dhul etoobiya leedahay ninkii yidhi buu ahaa haddana n f d buu ku daray marka shaksi aad u liito oon shaksiyad lahayn oo aan innaba ha yaraatee wax damiran aysan ku jirin caqlina uusan ku jirin diinna uusan ku jirin way markii lasoo koobo ibnu muflix ayaa la weydiiyey xilligan xasan waxaa ku qasbay in uu inkiro oo uu dafiro taariikhda ummadda soomaaliyeed isagoo etoobiya iyo kenya u xalaalaynaya una sharciyeynaya dadka ay gumaystaan daba dhilifnimo unbaa ku qasbaysa ruuxuna sidiisaba markii uu damiirka ka dhinto iyo maxaa la yidhaha islaamnimadiisa ay dhimato qofku biniaadamkaa sidiisaba qiyam buu leeyahay qof markuu qiyam leeyahay wax diidi karaa waxna ogolaan karaa laakiin qof markuu qiyamka uu ka dhinto oo yahay qof maxaa la yidhahda dameerlaawo ah oo binaadiin ah oo maxaa la yidhahdaa ishagay aan waxba garanayn markuu yahay wax walba ayaa ka suurtooba xasan sheekh dee siyaasad iyo waaqica mid nin la socda ma ahan dhulkan asaga iyo kan hadda madaxweynaha sheeganaya isaga ka dambeeyey waa laba nin loogu liita weeye xasan sheekh iyo kuwo la mid ah oo siyaasiyiin ah ayaa iminka ku jira dowladda federaalka kuwo kalena waxa ay doonayaan in ay ku soo biiraan dowladda dhammaantoodana uma muuqato in dowladaha kenya etoobiya ay naga haystaan dhul lagu gumaysto ummad muslimiin ah si kastaba ha ahaatee hadduu dalkan lahaa lahaa dowlad madax bannaan oo ku dhisan rabitaanka ummadda soomaaliyeed xasan iyo kuwa la midka ah waxa ay muteensan lahaayeen ugu yaraan in xabsi lagu guro amaba ay isaga cararaan dalka maadaama habdhaqankooda uu ku sifaysan yahay cumalo iyo basaasiin raaligeliya oo u shaqeeya cadowga ummadda soomaaliyeed dowladda kenya ayaa dhibaato ku haysa ganacsatada yaryar ee ku ganacsada waddooyinka xaafadda islihii ee magaalada nairobi maxamed ciise ayaa faahfaahinaya ganacsatada ku nool xaafadda islii magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa wajahaya caqabado ay kala kulmaan dowladda kenya waratada ku ganacsada waddada hareeraheeda ayaa caqabadaha uga xoogan ay haysataa iyadoo loo diiday inay ku ganacsadaan hareeraha waddada haweeney ka mid ah dadka ku ganacsada suuqa islii ayaa ka hadashay caqabadahan hor leh oo soo wajahday iyadoo tilmaamtay in booliiska kenya ay beegsanayaan ganacsatada ciddii lacagtiisana ay sii deynayaan kuwa aan lacagta siininna ay u isticmaalayaan sunta indhaha ka ilmaysiisaa magaceyga dhowl ibraahim dad isku tabar ma aha isku maxaa dhihi isku midna ma aha dad baa masaakiin ah oo hooyo aan maxaa dhihi ilma agooma haystaan rajooyin haystaan oo meesha ku ganacsadaan maama waayeelaa iska jiraan waxbana aan haysanin wax ka dambeyn aana lahayn dadka ay lacagta ka waayaan waay dadka ay maxay dhihi dowladda ay ku dalbanayaan maya isku mid ma aha meesha gawaarida ay marta anaga ma fariisano wadada gargarkeeda kale aan ka fariisanaa umana dhowin jilaamiga uma dhowin dhinacyaha kale markii dukaamaha la xiro koob iyo tobankii barkaan iska fariisanaa wuxuu ilaahay noo qoray meeshasaan ka qaadnaa marka waxay dhaheen lacag haddaanad bixinaynin meeshan wax fariisanaya ma laha markii lala hadlo oo maxay ahayd alaabta ay tutuuraan
ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada shisheeye ayaa la kulma caqabado kala duwan waxaa lagu wadaa in maalintii labaad degmada saakow lagu qabto tartanka qur-aanka kariimka oo loogu diyaargaroobayo midka weyn ee dhaca bisha ramadaan maxamed muuday abuu muslim ayaa faahfaahinaya maanta oo axad ah waxaa degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka ka dhacaya tartanka qur-aanka kariimka qaybta shan iyo tobanka juus xili shalay la qabtay qaybta soddonka juus shalay waxaa masjidka uu tartanku ka dhacayay soo xaadiray dad badan oo daawanayay sida ay wax u socdaan mid ka mid ah guddiga tartanka ayaa wuxuu inooga warbixiyey maanta iyo howsha hortaala
iyo tobankadiila haddii ilaahayna subxaana wa tacaala noo saamaxo ama waqhtiga ilaahay noo noo suurtogeliy insha allahu tacaala natiijooyinka marka alla markay tartanka musaabaqada ay dhammaato ayaa imtixaamka xilligaasa la saxaa xilligaasa lasoo gudbiya dadweynahana loo sheega ardayadina la abaalmariya xilligaasa marka ayaa la abaalmariya oo maxaa lihi jira oo la saxaa guddiga tartanka ayaa sheegay in ay aad u badan yihiin ardayda sanadkan ku tartamaysa qur-aanka kariimka marka loo eego sanadkii hore tartanka ayaa ah mid loogu diyaargaroobayo tartanada waaweyn ee bisha ramadaan askari ka soo goostay dowladda federaalk ayaa isku dhiibay walaayadii islaamiga ah ee galgaduud iyadoona lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur zakariya cumar ayaa faahfaahinaya askarigan oo ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka islamarkaana lagu magacaabo aadan cabdulaahi cali ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxa uu sheegay in markiisii hore uu ka raacay ciidamada dowladda federaalka magaalada muqdisho balse ay hadda u suura gashay inuu ka toobad keeno falkii uu ku dhacay askarigan ayaa waxa uu ka warramayaa nolosha dhabta ah ay ku nool yihiin askarta soomaalida ah ee caratuurka uu ka dhigtay shisheeyaha aadan cabdulaahi cali labada kun toban iyo afartan ku beer waxaan uga birin xeradan dhinaca ay ku taal magaalada muqdisho tababaray siiyeen madaxtooye markii dambe igeen haddana waa iga wadeen afkuu igeen waa iga wadeen xaaji cali igeen waa iskaga soo tegay hadda mujaahidiintan isku soo dhiis wallaahi madaxtooye mugan tirsana wax badanaa arkaya dhaqan xuma haddana afkuu mugan tegay isbaaro ummadda la dhacayo wax badanaa arkaya haddana xaaji cali kaba sii daran marka waxaa soo waatagtay si waa damiirkayga ay sii waayeen mujaahidiintan saas isugu soo dhiibay marka nolol xume ee nolol xun ee nololaana taaslaantaba muslimiinta waa ka fiican wax dukaana male wax dad ummadda masaakiinta la iska dhacaa marka taasaa jirto dhinaca kale askarigan oo sii hadlaya ayaa waxa uu baaq u jeediyey askarta weli baaqiga kuwa safka shisheeyaha islamarkaana ka barbar dagaalamaya waxa uu ugu baaqay inay ka yimaadaan halkaasi islamarkaana ay ku soo biiraan ummadooda damiirkayga ay sii waaya macnee waxaa la wado isbaarada waxa ummadda la dhacaayo afar iyo labaatan saaca qof oo dad wax dhacaayo jumaa qof dhiig lahoo diinta muslimka muslim kamid naqa kara meesha marka saasaa iskaga soo tegaa mujaahidiinta inay isu soo dhiiban marka baaqa u diraya inay iskaga soo baxaan ee walaalaha muslimiinta isku soo dhiibaan wax dhiba mari maayaan ummadooda muslimka ay kamid naqanayaan
askarigan iyo kuwo kale oo badan waxa ay ka mid yihiin askarta soo gaaraysa wilayaadka islaamiga ah islamarkaana isku soo dhiibaya maamulada islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda ruushka ayaa markii ugu horreysay hub aan weli dagaalada loo isticmaalin u adeegsatay duulaanka ay ka wado dalka ukrain wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka ayaa maalintii shalay shaaca ka qaaday in jimcihii lasoo dhaafay ay adeegsatay gantaalada kinigal iyadoona burburisay baqaar hubka lagu kaydiyo oo ku yaala dhulka hoostiisa kaasoo ay ku beegsatay galbeedka dalka ukrain tani ayaa ka dhigan in markii ugu horreysay hubkan loo adeegsado dagaalada ka holcaya caalamka wuxuuna ku soo aadayaa iyadoo weli uu socdo duulaanka xukuumadda moscow ay ku qaaday ukrain moscow ayaa ku waramaysa in gantaalada noocan ah si weyn loo xakamayn karo islamarkaana aysan ogaan karin dhammaan nidaamyada difaaca hawada ee caalamka gantaalada kinigal ayaa ka mid ah hubka cusub oo ay farsamaysay dowladda ruushka wuxuuna madaxweynaha ruushka ee putin ku faanay in hubkan uu yahay mid aan laga hortegi karin sannadii labada kun sideed iyo tobankii ayaa tijaabooyin guul ku soo idlaaday lagu sameeyey gantaalada kinigal xilligaas oo lagu garaacay bartilmaameedyo masaafo dhan laba kun oo kilomitir sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka xawaaraha gantaaladan ayaa ka badan xawaaraha dhawaaqa dhowr jeer waxayna saacaddii gaari karaan in ka badan lix kun oo kilomitir iyadoona laga soo ridayo diyaaradaha miig soddon iyo kow warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan intaas ayuu inooga egyahay